wadahadal saddex geesood ah ayaa magaalada nairobi ay ku yeesheen dowladaha soomaaliya iyo kenya iyo weliba hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga kaas oo lasoo gebagabeeyey waxaana wararku sheegayaan in is-afgarad laga gaadhay amarkii dhowaan ka soo baxay dowladda kenya ee ahaa in muddo saddex bilood gudahood ah lagu celiyo qaxootiga xeryaha dhadhaab ku sugan ee soomaalida ah mas-uuliyiinta ayaa sheegay in la isku afgartay in la dhiso guddi afar xubnood ka kooban oo sii ambaqaadi doona wadahadalladaasi iyo in ay habboon tahay in si deganaansho ku jirto looga wada hadlo hanaanka dibcelinta iyada oo la tixgelinayo sharciyada caalamiga ah ee dadka qaxootiga ku joogaan dalka Kenya haddaba wariyaha v o a maxamed faarax shire ayaa heshiiskan ka waraystay xildhibaan ilyas bareshiil oo laga soo doorto degmada faafi oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta kulankan ka qayb gashay ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey ujeeddada kulanka saddex geesoodka ahaa ay yeesheen ujeedadii shirka wuxuu ahaa arrin ku saabsan dadka qaxootiga oo ku nool xarooyinka maaragtay ifo dhagaxley iyo xagardheere iyo kambe hoos agagaarka dhadhaab oo casho dhaweed madaxweyne ku-xigeenka uu ku dhawaaqay inay qaxootiga dib loo celiyo muddo saddex bilood lagu siiyey arrimahaasaa maaragtay saddex geesood ahaan dowladda kenya iyo dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-ada qaabilsan qaxootiga ay ka wada sheekaysteen sidii arrinta loo suurgelin lahaa waa tahay mudane iminka maxaa la odhan karaa waa lagu heshiiyey oo shirkiinii ka soo baxay waxaa aada iyo aada lagu heshiiyey waxaa waye kollebo dadka qaxootiga in ay nabadgelyo ay soo doonteen ay maaragtay la siiyey sida xeerka uu qorayo xeerka caalamiga laakiin muddo fara badan ay toogeen waddanka soomaaliyana maaragtay laga filinayo inuu nabad noqon doono dowladda kenya ay walaac kama ka muujisay in maaragtay arrima ku saabsan nabadgelyada oo dhibaato fara badan kaga imaanayso marka waxaa lagu heshiiyey inay maaragtay lacag la raadiyo oo maaragtay dadkaas loo hagaajiyo maaragtay xara iyo iskoolla iyo meel caafimaada dalkooda hooyo oo soomaaliya loogu hagaajiyo haddii la dhaho maaragtay iska noqda oo qof rabi karo inuu iska noqdo sidoo nolol halkan ku haasto oo nolol xag aan ku heli karin dhibaato ay ku saameynaysaa sida aawadeed waxaa laga sheekaystay inay labada dhinacba ay win win situation ahaan ay ku galaan oo nin walba uu guul ku gaaro oona la fiiriyo xuquuqda maaragtay insaannimada iyo dadka nabadgelyada soo hagaajistay iyagoo maaragtay maaragtay la eryahin waxaynu la soconnaa in madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto uu shaaciyey in dadka qaxootiga haddii aysan qaramada midoobey rarin in ay dowladda kenya ay rari doonto taasi maxaa iska beddelay horta waxaa jirta oo muhiimka ee kenya ay ku guulaysatay in maaragtay adduun weynaa oo maanta maaragtay qaxooti fara badan maaragtay kaga imaatay dhanka suuriya iyo ciraaq iyo maaragtay inay ka jeesteen qaxootiga maaragtay ku nool kenya ay maaragtay u hanqaltaagayaan siday maaragtay qaxootiga faraha badan oo suuriya iyo iyo ciraaq iyo libya iyo meelaha kaga imaanayo inay maaragtay arrintooda ay mas-uuliyada iyo lacagta ay halkaa geliyaan marka waan xasuus inaan xasuusino aan leenahay dadkana way joogaan dhibaataa haasata iyakana anagana dhib bay nagu hayaan oo maarka dadka arrintooda iyo waddankooda si loo hagaajin lahaa iyo si nabad loogu celin lahaa ayaan maaragtay guushaasaa imaatay oo maaragtay ninka ugu weyne maaragtay hay-adda qaxootiga inuu bil ka bacdi uu halkan imaanayo oona lacag fara badanna loo loo maaragtay loo raadinayaa si ay dadkaas ay nolol fiican ku helaan maxay dhibaayidinku hayaan mudane dadka qaxootiga waxaan la soconnaa inay yihiin dad qaxooti ah oo masaakiin oo xeryo qaxooti ku xaraysan shan labaatanka san lasoo dhaafay dhibka ay ku hayaan horta ma aha boqolkiiba boqolka iyaka ma aha meesha waa meel xara aan maaragtay iska iska ballaaran kuna dhow xuduudka kenya dadka nabaddiidka ah ayaa kusoo dhuunta oo arrimo badan ku fidhiya waxaa dhab ah in maaragtay meelaha masaajidaha iyo meelaha qaxootiga ay ku nool yihiin wakti fara badan ay maarata saraakiisha kenya iyo dadka kaleba ay ay ka cabsanayaan oo lagu tilmaamaya inay dadka ku jiraan waxaa kale jirta in dadka fara dad fara badan oo maaragtay qaxootiga madax u ah inay markay soo sheegaan nabadgelyada iyakana la dilo marka waxaa dhab ah oo aan la qarin karin oo laga iska indataabi karin inay dadka nabaddiidka oo maaragtay criminalka ah inay kusoo dhuntaan dadkaas xaggee buu marayaa qorshihii saddex geesoodka ahaa ee qaramada midoobay iyo dowladda kenya iyo weliba dowladda soomaaliya ay ka wada shaqaynayeen ee ahaa in dadka qaxootiga si iskood ah loo celiyo ee isla arrinkaasi mase soo qaadeen waa la isku daya taas maaragtay dadka maaragtay ka baxana oo hadda qiyaas aan la xisaabana laba kun iyo xoogaa bay noqdeen inkastoo ee laanta ay tilmaamaysa konton kunna inay dib iskaga noqdeen iyagoo la dhaqaantiqin laakiin hase ahaato waxaa meesha imaatay dadkaas ma ma tegi karaan hadday ha- ay nolol ku haysanin soomaaliya marka waxaan leenahay soomaaliya waa la hilmaamay i d t baa la hagaajin karaa marka in loo loo hagaajiyo dad iskolla iyo caafimaad haasto ma iska tegi karo marka waxaan leenahay caafimaadkaas iyo nolosha waddankooda ha loogu hagaajiyo waa tahay waxaan u gartay in dowladda kenya aysan haysanin dhaqaale ay iminka dadka qaxootiga dib ugu celiso qaramada midoobeyna aysan arrinkaasi ka dhadhacsanayn marka iminka waxaa la raadinaya miyaa dhaqaale hortay dad maaragtay qaxooti ah oo maaragtay hadda rulac qarni ayay joogaan inay haddana nus qarni ku darsadaan mise qarni ku darsadaan horta waa mid aan maaragtay aan aan aan loo samrayn dadkan waa dad soo barakacay ee dhulkoodii hooyo ayaa u baahan dhulkiina dab baa ku jira marka waa inay xal loo helo sidii dhulkii nabadgelyada loo hagaajiyo sidaad ogsoon tahay shirada fara badan eh, ama london ama copenhagen ayaa ka dhacaya mar kastaba ay beesha maaragtay yurub mise caalamiga ay leeyihiin lacag baan ku yabahoonayna lacagtaasna dowladdii soomaaliya ma aragto dadkii soomaaliyana ma arkaan marka mar kastana waxaa la rabaa inay dadkaas noloshooda iyo waxooda keli la habeeyo oo waddankoodii loo habeeyo haddii laga aamuso iyakana haddee nolol darro iyo dhibaataa ku dhacaysa sidaa awadeed annaga haddaan nahay kenyaanka oo dadkan maaragtay waxaan la helin soo dhoweeyey inayna nu- naloo hilmaamin oo maaragtay ama waddan kale la geeyo ama la qaybsado ama waddankoodii nabad looga dhigo oo lagu celiyaan doonaynaa
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan ilyas bareshiil oo u waramayay wariyaha v o a maxamed faarax shire